agaasimaha guud ee wasaaradda beero xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo tababara anfuri magaalada muqdishona ankufuri qaar kumade howlwadeenada wasaaradda beero iyo ne ardayda baradaasi cilmiga beero tababarkan oo dareero doona muddo toddobaad ee waliba laka barada doona wal soo saarka dalaqyada iyo ne sidii lanbeera lahaaya aqoon-yahanada beero iyo lakacazuumi walina iyo ku hadaleena ahamiyadda beero iyo ne wal soo saarka husinlaya beeraleyda dalkeen brograamka maanta iskugu imaanay iyo tradingka arabna inaan qabano waxaa waaye beeraha oo aan ugu talagalnay in businessna laga sameeyo waxyaabaha inta badan aan ugu liidana waxaa kamid ah wax soo saarkeena aada u yaryahay waxaan ugu talagalnay inaan trading aan qaadano wuxuu socon doonaa tradingkeena lix maalmood maalinta toddobaadna waa soo xiri doonaa lixda maalmood afar maalin kamida waxaan bixinaynaa pratic teoria maalinta labada maalin udambeysana waxaan qaadan doonaa beeraha hadii ilaah yiraahdo waxaan tegi doonaa green house-yada saan aada ugu horumarino
runtii ma ahan seminaarkan kii u horeeyey oo loo qabto dhalinyaro gaar ahaan dhinaca beeraha ah gaar ahaan wasaaradda beeraha kii koowaad ma aha kii labaad ma aha insha allah waxaan rajaynaynaa inuu sii socon doono marka idinkan inaad ka faa'iidaysataan in maanta aan halkaan isugu nimiday tababar ku saabsan xagga beeraha gaar ahaan xagga ganacsiga agrobusiness sideedaba waxaad ogtihiin soomaaliya resourcegeeda wuxuu xoog inta badan uu ka yimaadaa waa beeraha xoolaha iyo kalluunka marka maadaama uu khayraadkeena xooggiisa uu yahay beeraha xoolaha iyo kalluunka haddana uu soo raacaya enerjiga la soo raaciyey oo tamar la-aanta waxba ay soconaynin iyo sidoo kale batroolkii iyo macdantii ay ku jiraan haddana wixii hore u haysan jirna waxaa kamid ahaa beeraha iyo xoolaha kamid ahaa iyo kalluunka marka waxaan rabnaa insha allah tababarkan inaad ku barataan beeraha agaasimaha guud ee beero ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud maxamed iyo ku-faa'iidaystayaalkanka baaqi iyo casharada iyo safayliyan ku-faa'iidaysadaan yacni waxaa la rabaa inaad waxay qorataan haddaadan waxa fahminna ma fahmindhe hala ii jilciyo meeshaan waa inay qofku ka dhaqaaqaa gabar iyo wiilba adigoo macallin ah si fiican maaragta u fahme waay markii laguu sharxo laguu sharxay haddana braticadi aada soo aragtid waxaa la rabaa marka inaad gacantaada wax ku qabsan kartid waa imaanaysaa hadhow bal muxuu waaye amba groub amba because waxyaabaha hadda groubka loo raadina waxa waaye waxaa la rabaa in horumar la gaaro horumarkana qof qof looma gaari karo waa dadka jameeca in la isku ururiyo jameecaba wax loo sameeyo matalan yadulahu maca jameeca hadda haddaad toban isku raacdaa tiraa tobanka hay-ad u tagtaan green housaan rabnaa hay-addu waxaa laga yaabaa inay tiraa okay this this people let us help laakiin haddii muxuu ahay aad kaligaa u tagtid inaan la qiimayn